Lounge featured artist John Legend in just a few.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan o ad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsanna dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin ah bisha mayna waa sideed sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid ah ururka saxafiyiinta puntland oo tababar ku saabsan tabinta doorashooyinka u qabtay saxafiyiinta dhallinyarada ah ee ku sugan puntland doorashadii golaha deegaanka bal in wariyaasha naftirkoodu bal ay isku diyaariyaan qaabkay u tabin lahaayeen qaabkay dadweynaha ugu soo gudbin lahaayeen ugu fududeyn lahaayeen hadday noqon lahayd broseska ama waxaa la yidhaahdaa hawshu tallaabooyinka ay marayso hadda maraysa maxaa la yidhaahdaa kaar qaadashadii
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysiyo aanu la yeelanay cayaartooy reer buuramo ah oo u cayaara kooxaha kala duwan oo ka ciyaara gobolka awdal ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan caalamka iyo warar kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo ergooyin ka kala socda labada dhinac ee isku haya dalka suudaan ayaa ku sugan dalka sacuudi arabiya si ay u diyaariyaan furidda marinada bini'aadminimo ee dalka suudaan dhinacyadu waxay ku adkaysteen in ay isku soo hor fadhiistaan oo keliya si waxoogaa nafis ah loo siiyo xaaladda bini'aadminimo ee ka jirta dalka suudaan oo aan laga wada xaajoonin wax heshiisa wadahadallada gorgortanka ah ayaa bilaabmay sabtidii waxaanay ka bilaabmeen boqortooyada sacuudi arabiya iyada oo horeyna u ballanqaaday in ay siin doonto dalka suudaan lacag dhan boqol milyan oo dollar oo gargaar baniaadminimo ah dagaal ayaa waxa uu ka qarxay dalka suudaan bartamihii bishii abriil kadib dhowr toddobaad markii uu dagaalku dhex marayey militariga dalkaasi iyo xoogaga hubaysan ayaa boqolaal kun oo dadka reer suudaan ah waxa ay ku qasabtay in ay ka qaxaan guryahooda iyada oo qaar badan oo ka mid ahna dadka reer suudaan ee barakacay ay magangeliyo u galeen dalalka xuduudda lale labada dhinac oo kale ah militariga dalka suudaan oo uu hogaaminayo jenaraal cabdilfataax burhaan iyo ciidamada taageerada deg dega ah ee uu hogaaminayo jenaraal maxamed xamdaan daaglo ma aanay kulmin tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay dalkaasi bishii abriil shan iyo tobankeedii heshiisyada xabad joojinta ah ee jilicsan ayaa ku guuldaraystay inay joojiyaan colaadda amaba xitaa ay wax badan ka taraan sidii ay u yareyn lahayd rabshadaha madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa isniintan maanta ah sheegay in ciidamada ruushka ee ku sugan dalka ukraine loo jebin doono sidii naatsigii jarmalka looga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka zelenski ayaa sheegay in hadafka ruushka ee ukraine uu yahay siduu hadalka u dhigay addoonsi amaba burburin waxaanuu isbarbar dhigay taageerada ukraine ee ay ka heshay quruumaha kale iyo dagaalkii xulufada ahaa ee lagu jebiyey jarmalka sanadkii dhinaca kalena ciidamada ruushka ayaa waxa ay kordhiyeen weerarada maalmihii lasoo dhaafay ka hor dhoolatuuska maalinta guusha ee talaadada oo ay ku jiraan waxa ay saraakiisha dalka ukraine ay ku sheegeen weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada kruuska ay subaxnimadii isniintan ku qaadeen caasimadda kiyif diyaarad ay leeyihiin ciidamada indiya ayaa burburtay waxaana ku dhintay ugu yaraan laba qof oo dhulka ku sugnaa tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen diyaaradda layidhaahda m i g koob iyo labaatan ee ciidanka cirka indiya ayaa isniintan ku burburtay degmada la yidhaahdo human gaare ee rajiskan xilli ay ku guda jirtay tababar caadi ah diyaaradda ayaa kasoo duushay saldhigga ciidamada cirka ah ee magaaladaasi ku yaala ciidamada cirka ah ayaa batroolo ama bartooda twitterka raalli ahaada waxa ay ku soo qoreen in duuliyaha uu si nabad ah uga soo baxay isagoo ay soo gaareen dhaawacyo fudud mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay ururka warbaahinta puntland ayaa magaalada boosaaso waxa ay ka fureen ama kusoo gebagabeeyeen tababar loogu talagalay dhallinyarada wariyaasha ah oo lagu barayey badqabka iyo tabinta doorashooyinka golayaasha deegaanka puntland oo muddo shan maalmood ah u socday shan iyo labaatan saxafiy oo ka kala yimid gobolada bari sanaag iyo karkaar wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan soo diray ururka warbaahinta puntland ayaa magaalada boosaaso tababar ugu soo xiray shan iyo labaatan wariye oo lagu tababarayay badqabka wariyaha iyo weliba tabinta doorashooyinka golayaasha deegaanka puntland wariyaashan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa lagu barayay aqoon iswadaarsi la xidhiira u diyaargarowga tabinta doorashada golayaasha deegaanka oo la qorsheynayo in puntland qaybo ka mid ay ka dhacdo shan iyo labaatanka bishan wariyaashan oo ka kala socday gobolada bari karkaar iyo sanaag ayaa ka faa'iidaystay tobabar soconayay muddo shan beri ah iyadoo uu ku soo aadayo iyadoo magaalooyinka qaar ee puntland ay ka qabsoomi doonto doorashada golayaasha deegaanka taas oo ah qaybta ugu weyn ee wariyaasha lagu tababarayay ka warramidda doorashooyinkaasi maxamed daahir caynsane guddoomiyaha ururka warbaahinta puntland maab ayaa sheegay in tababarkan loogu qabtay saxafiyiinta in ay tahay in dhallinyarada wariyaasha ah lagu tababaro baraarujinta warka doorashooyinka doorashadii golaha deegaanka bal in wariyaasha naftirkoodu bal ay isku diyaariyaan qaabkay u tabin lahaayeen qaabkay dadweynaha ugu soo gudbin lahaayeen ugu fududeyn lahaayeen hadday noqon lahayd broseska ama waxaa la yidhaahdaa hawshu tallaabooyinka ay marayso hadda maraysa maxaa la yidhaahdaa kaar qaadashadii dadku say codkooda u dhiiban lahaayeen say goobaha u tegi lahaayeen say maxaa la yidhaahdaa ay u kala dooran lahaayeen ururada iyo iyo axsaabta ururada ay rabaan iyo murashaxiinta ay rabaan inay waxaway codkooda siiyaan iyo ku dhagaysan lahaayeen weliba miidiyada iyadoo usoo gudbinayso qorshayaasha barnaamijyada siyaasadeed ururadu ay kala yihiin iyo qaabka ay maxaa u ololeynaya intaba in lagu baraarugsanaado waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in si wacan aad uga faa'iidaysateen aqoontaad xambaarteen dadka aad maxaa la yidhaahdaa doorashada waxaa jira xaamilusood waxa la yidhaahdo marka xaamilulmacrifa inaad idinkuna noqotaan oo qaadaan aqoontii halkaan aad maxaa la yidhaahdaa aad ka barateen xarumihiina dib ugu celisaan saaxiibadiina kaleo jaaniska fursadda u helin inay waxaawey nala joogaan halkaan maxaa la yidhahda aad gaarsiisaan insha allahu tacaalana aad markaad ku laabataan laydinka arki doono qaar ka mid ah wariyaasha ayaa markii uu tababarkan u soo idlaaday wax ka weydiiyey sida ay uga faa'iidaysteen tababarkan iyo weliba oo casharada lagu baray
aad baa umahadsan tahay maanta waxaa halkan loogu soo gabagaboobay tababar ku saabsan seefatiga wuxuu socday muddo shan cisho ah ilaa labaatan iyo saddex wariye baa ahayn waxyaaba badan baan ka faa'iidnay qolada maab oo tababarkan qabanaysay waxaa ka mid ahaa in wariyaha badqabka wariyaha baa ka mid ahaa in wariyaha waxyaaba badan oo sida tabinta doorashooyinka maadaama ayna ku soo fool leeyihiin doorashadii golaha deegaanka oo shan iyo labaatanka bishan shanaad la filayo inay ka qabsoonto gobolada puntland waxyaabo badan oo nagu dhiirigelinaya amba inaan doorashada tabinno baana la baray marka waa ku faraxsanahay waxaana rajaynayaa inaan tababarkanaan qaadanay ee shanta cisho soconayay inaan ku dabaqi doono doorashada haatan nagu soo foolle bismillahi raxmaan raxiim magacay waa salmaan ogo oo ka mid ahaa wariyaashii halkan shanta beri lagu tababarayey waxaan qaadanay sefetiga badqabka wariyaha iyo doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyi sida uu ay uga tabin karaan wariyaashu runtii muddadii halka ku tababaranay waxaan isdhihi karaa casharo muhiim u ah guud ahaan xirfadayada warbaahineed inaan qaadannay waxaan rajaynaynaa inay noo noqdaan hubka ugu muhiimsan oo aanu doorashada markii la gaaro aanu isticmaalayno inay noo noqoto wixii aan halkan ka barannay waxaan u mahad celinayaa macalin burhaan oo runtii si hagaar la'aana noogu baxay oo si fiican casharada noo barayay sidoo kale guud ahaan ururka warbaahinta puntland oo brogramkan noo qabtay marka runtii casharo muhiima oo xirfadayada warbaahineed kor u qaadisa ayaanu barannay safetiga iyo sida looga waramo doorashooyinka golayaasha deegaanka ee guud ahaan maadaama haddeer puntland golayaasha deegaanka ee doorashadu ay ka dhacayso tababarkan la siiyey wariyaasha ayaa ku soo aadaya iyadoo gobollada bari karkaar iyo gardafuus sanaag iyo haylaan ay ka dhici doonto doorashooyinka golayaasha deegaanka waxaana wariyaashan ay ka faa'iidaysteen casharo lagu barayey sida looga waramo doorashooyinka iyo weliba badqabkooda yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan xaggiinna ayaan mar kale hawad idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan dhinaca heesaha dabacsan aan idiin hayno mid ka mid a nala dhegaysta
dadku xaaluf iyo bood ku xidhin abaaruud uley ku xagalgoy uley ku xagalgoy uley ku xagalgoy dhirtu ubaxa horto bishu ay xumaatay caalkay badbacaayo xakinkow na gaadhiyay dhirtu ubaxa horto bishu ay xumaatay caalkay badbacaayo xakinkow na gaadhiyay markuu xaysdaruuri xarid dhigo arlada hooluhuna dararaan markuu xaysdaruuri xarid dhigo arlada hooluhuna sida loo xamdiyaye alla loo xasuustaan ana ku xeshmeeyasida loo xamdiyaye alla loo xasuustaan ana ku xeshmeeya markaandhaho xabiibe xayaati itidhaado xayaati itidhaado markaandhaho xabiibe xayaati itidhaado xayaati itidhaado xidibada jirkaygiyo dhiguxadan tabaata xaadu istaagtaa babigu siyaada xidibada jirkaygiyo dhiguxadan tabaata xaadu istaagtaa babigu siyaada xaydaanka dunidana waxa xawlihi nool
allah u naxariisto codkaasi wuxuu ahaa maxamed suleymaan tubeec welina waxaad degeysanaysaan laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna buurama dhalinyaro badan ayaa barata xirfadaha tolidda dharka wariyaha v o eda ee magaalada buurama ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqaysata meheradaha dharka ama dhartolista ee ku yaala magaalada buurama
xirfadda dawaarka ee tolmaha dharku waxay ka mid tahay kuwa inta badan ay ku shaqaystaan dhallinyaradu cali ibraahim oo ka mida shaqaalaha ka shaqeeya meherada iftin ee tolmaha dharka oo ku taalla magaalada buurama ayaa iiga waramay noocyada dharka ay tolaan iyo waxyaabaha ay kaga duwan yihiin dharka tolan ee wadamada dibadda laga soo dhoofiyo anoo cali bareer ibraahina oo farsamayaqaanada ka mida dawaarlaha iftiin burhaantii dhar badan baan tolnaa sida safaariyada isku joogyada qaybahooda kala duwan shaararka saraawiisha iyo dharka dumarka intaba waan tolnaa dharka iyagana wuxuu kaga duwan yahay dharka kale oo jayneska xagga harqadana waan kaga duwannahay oo harqadda isku mid maaha oo harqadaas waxaa laga yaabaa oo ay tahay waa balastic taayadana waa harqad oo saftana oo jirka u fiican oo naacima teeda kale xagga tulliinkana waan kaga duwannaho annagu qiyaas waan qiyaasaynaa qofkii markaan cabirno kadib ayaan annagu qofka qaadanayaa qiyaastiisii ayaan macnaha aan samaynaynaa sidoo kale dharkan jaynaha ka yimaad waxa kale uu nooga duwan yahay waxa weeye oon annagu aan u lamid ahayn oon kala duwannahay maxay ahayday saraawiishaas ama shaararku saraawiishu xagga hoose way gaaban yihiin oo qaybtan xanaanyaha qaybtan hoose way gaaban yihiin mar hadday gaaban yihin surwaalkii hor uma kici karo shaygii meeshiisi sbeyskiisi ma tegi karo markuuna tegi karin waxay keenaysaa sarwaalkii inuu qofkii salaadku markuu dukanayo ama markuu socdo ou soo faydmo oo jirkiisii cawradiisii qaybo ka mid ay muuqato saa darteed waan kaga duwannahay taasno annagu waa dhar asturaaddiisii wato cibaadadiisii wato weeyaan marka dee isku mid ma ahayn sidoo kale farsamo yaqaan cali wuxuu ii sheegay in wakhtiyada ciiduhu ay ka mid yihiin bilaha ay ugu mashquul badan yihiin inkastoo ay bilaha kale ee caadigana ay aada u shaqeeyaan de hadda waxaan soo galnay maxaan soo galnay maxay ahday suxuurtii kadib ilaa labaiyo tobanka caawana waan joogaynaa sidoo kale marka kaleentana laftirkeedii salaadka subax kadib baan soo galnaa ilaa tobanka habeennimana waan joognaa waan shaqaynaa marka qaabkuwaas weye shaqadayadu oo saasaan u shaqaynaa oo macnaha dee saxmaddu hadda ha badnaato laakiin marka kaleentana aad bay u badanto ma yara laftirkeedii oo safaariyada ha u badnaadaan waxaan tolayno marka ma yar aad bay u badan tahay bahashaan midaan ku jirno hadda anoo kale dhowr iyo soddon sano ayaan tolayey marka dee dawaarlaan ahayn layska miidhaahe dee maxaad taqaaniya khibrad maxaad u leedahay ayaa la yidhaahdaa marka dee waad garan kartaa ninka shan iyo soddon sano tolayey ilaa hadda fadhiyey oon shay kale aan qaban lamid la mid noqon maayo ninka laba sano ama saddex sano waday la mid noqon maayo xagga khibrada hadday noqoto iyo xagga tayada dharka dooritaankiisa hadday noqoto iyo farsamo dhan walba la mid noqon maayo saasaan marka u kala duwanna ismaaciil cilmi waa mulkiilaha dawaarka iftin ee magaalada boorama wuxuu u sheegay barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda duhurnimo ee v o a inuu dhallinyaro badan oo xirfadaha tolmaha bartay ay ka heleen shaqa abuur meheradan iftin maadaama ayuu yidhi macaamiisha meherada ku xidhan ay kala degan yihiin magaalooyinka waaweyn ee dalka iyo wadamada deriska dawaardhahan iftin waa dawaarlaha ugu da'da weyn leh magaalada boorama waa ilaa labaataneeya shaqaale ayaa dhowdhow baa ka shaqaynaya annagu horta inta badan magaalada boorama un kama shaqayno waxaan u badannahay hargeysa burco berbera waan u dirnaa waxaan u dirnaa jigjiga waan u dirnaa jabuuti waan u dirnaa intaba waa laga soo dirta macaamiishayadu aad bay u fara badan tahay sidaa awgeed shantii rabadaan markay tahay dharka qaar baa iska joojiyeyba rabadaan markay shan tahay oo bishii ka sii horreysay baa la soo buuxiyey sidaa awgeed baanu dad badan uga gaadhsiin kari waayey bismillahi raxmaan raxiim anigoo axmed aadan waara oo ka mid a shaqaalaha iftin taylar run ahaantii muddo badan baanu shaqaynaynay aadna waanu shaqaynaa sida badan waxaananu jecelnahay inaanu raalligelino dadka shacabka iyagaa ee mataqaana macaamiisha meesha ku xidhan haashim sheekh cumar good v o a boorama
weli waxaad degeysanaysaan tabintayada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waa wararkii dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
kula wanaagsan dhegaysta dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo arsenaal habeenkii xalay ahaa ciyaarayay kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi guryahoodana ka maqnaa ayaa natiijooyin kala duwan soo qaatay ha yeeshee inta aynaan u gelin arrintaasi aan ku hormaro horyaalka n b a da waddanka maraykanka oo haatan meel xasaasi ah maraya dhinaca galbeedka afar kooxood ayaa isu soo baxday sidoo kale dhinaca barigana afar kooxood ayaa isu soo baxday waxaana habeenkii xalay ahaa la ciyaaray laba kulan oo labada dhinac haddii aan ku hormaro guriga kooxda finaki sanes oo ay marti ku ahayd kooxda denver nagates ayaa waxa ay ciyaarayeen labadan kooxood kulankii afaraad saddexdii kulan ee kan ka horreeyey waxaa labiiyo hal ku hogaaminaysay kooxda denver nagates kulankii xalayna waxaa guulaysatay kooxda finaki sanes oo boqol labaatan iyo sagaal keensatay halka nagatesna ay la timid boqol labaatan iyo afar waxaa xusid mudan in ciyaaryahanada keven duran iyo buker oo u ciyaara kooxda finaki sanes ay min soddon iyo lix dhibcood u dhaliyeen kooxdooda taasi oo loo aanaynayo natiijada wanaagsan ay kooxdu la timid ciyaartiina sidaasi barbaro ayay kaga dhigeen halka nagatis ciyaaryahankooda yokej uu dhaliyey konton iyo saddex dhibcood laakiin dhibcahaasi waxay noqdeen halbacaad lagu lisa kulanka shanaad ayaa laysugu tegayaa guriga denver habeenka talaadada waxaana sida la tilmaamo oo falanqeeyaashu ay sheegaan kulanka shanaad cidda badisa ayaa loo saadaaliyaa inay u soo gudbi karto wareega kale dhinaca bariga ciyaar ka xiise badan tii aan ka sheekeeyey ayaa waxay dhex martay kooxaha sxers iyo saltix labadan kooxood oo ka kala socday boston iyo philadelphia ayaana fooda isdaray sidoo kale kulankan boston celtics ayaa labiiyo hal ku hogaaminaysay halka kooxda filadelfiya oo gurigeeda lagu ciyaarayay doonaysa inay ciyaar tababara ka dhigto inkastoo ciyaartu weerar iyo weerar celis ahayd wakhtigii loogu talagalay barbaro ayay labadan kooxood ku kala baxeen shan daqiiqo oo dheeriya oo lagu darayna sxers waxaa u suura gashay in ay hal dhibic oo dirqi ah ku guulaysato boston celtics fursad waxaay haysatay ciyaarta ay ku guulaysan karto laakiin waa ay iska lumisay kadib markii ciyaaryahanadu ay kubadda isku baasbaasteen wakhtigiina uu sidaasi kaga dhammaaday kulanka shanaad ayaa sidoo kale labadan kooxood guriga boston isugu noqonayaan ciddii guulaysatana saadaashu waxay tahay inay wareega kale usoo gudbi doonto dhinaca iyo horyaalka waddanka ingiriiska haddii aan jaleeco kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo westham united oo ku kulmay gegida london stadium hal gool iyo waxba kooxda westham united ay guusha ku raacday waa guuldaradii labaad oo xiriir ah oo manchester united ay la kulmayso waxaana haatan taageerayaasha manchester united soo food saaray walwal ku saabsan in ay u soo bixi karaan horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga tababarada denhaag ayaa waxa uu sheegay in eedeyn loo soo jeediyey goolhayihiisa aanu wax macnaah u samaynaynin maadaama golhayuhu uu kubada kalena kooxda ka badbaadiyey arsenaal ayaa natiijo lama filaana ka soo qaadatay gegida st jamesburg ee newcastle united ay ku ciyaarto laba gool iyo waxba ayay ku soo guulaysatay arsenaal horyaalka waddanka ingiriiska loolankiisa ayayna mar kale xiise u yeeshay ciyaaryahan georginio oo macalin arteeta uu ku soo bilaabay ciyaarta ayaana aad loogu ammaanay sida uu u ciyaaray waxa uuna noqday ciyaaryahankii garoonka waxaa dad badan ay rumaysan yihiin xiddigaasi kulamadii ay arsenaal dhibcaha luminaysay haddii uu safilaha macalin arteta in natiijooyin wanaagsan ay soo qaadan lahayd kooxdu si kastay taaba arsenaal laba gool iyo waxba newcastle united ayay kaga soo qaadatay manchester city ayaa hal dhibic oo keliya ah ka sarraysa dhegeystayaal xubintaena ciyaarinta ay kusoo gabagabaynaatan ee kula darnimo mascadooda sidaay nabadgelyo
aad ayaad u mahadsan tahay maxamuud mascade iyo wararkii dhinaca cayaaraha ayaan intaas uga gudbaynaa welina waxaad degeysanaysaan tabintayada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaanaysaa magaalada washington mar kale aan u noqonno dhinacii heesaha
badowgaasi dhoohane oob aduu ku raran tahay adigan ku dheehane ka dhuraya hadalkee gormaad dhaqaaqle dhankaysainayahaygormaad dhaqaaqle dhalka hortaynayay gormaad dhaqaaqle dhankaysaynayay gormaad dhaqaaqle dhalka hortaynayay markii aan ku dhinaacimi dhabanada qabsadaayo ka qaaray anigu yee markii aan ku dhinaacimi dhabanada qabsadaayo ka qaaray anigu yee miidu laba qayd dharkiya dhaqaalana aad ka ron tahay miidu laba qayd dharkiyahay dhaqaalana aad ka ron tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani hee ayadani ayadani hee ayadani ayadaniga iga dhimatee miidu laba qayd dharkiyahay dhaqaalana aad ka ron tahay miidu laba qayd dharkiyahay dhaqaalana aad ka ron tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani hee ayadani ayadani hee ayadani ayadaniga iga dhimatee
cadalkaad dhahayso ku dhiisnayn cilmiga oo aad isaga dhawaaqade wandhaliilaynan yahay cadalkaad dhahayso ku dhiisnayn cilmiga oo aad isaga dhawaaqade dhaqankiyo hidibu haysta dharkiisa ila waa dhigeeno caara isma dheerine dhaqankiyo hidibu haysta dharkiisa ila waa dhigeeno caara isma dheerine maad dhowrin sharafto wiilahan wax kuu dhimi maad dhowrin sharafto wiilahan wax kuu dhimi ay kula dhaqaaqade maad dhowrin sharafto wiilahan wax kuu dhimi maad dhowrin sharafto wiilahan wax kuu dhimi ay kula dhaqaaqade midka laba qayd dharkii yahay haddudhayal adiga kula yahay midka laba qayd dharkii yahay haddudhayal adiga kula yahay amadina yahay ka dhiribtay anigu waan hee anigu waan anigu waan hee anigu waan anigu waan soo dhowayn
labada intaba allah u naxariisto asle maxamed iyo saafi ducale ay ahaayeen iyo heesta laba qayd waxaan filaya inaad si weyn uga hesheen waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxaa isku soo dumarraday bashiir abikar cabdulaahi waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
anigu waan hee anigu waan